fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlehe caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba muuduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda fmt v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada fmka hal eber toddoba dhibic lix megahartis barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira ganacsiyada haweenka ay hogaaminayaan ama ay maamulayaan oo kusoo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo saamaynta uu tahriibku ku yeeshay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiinsoo gudbinaa qaybta shakhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan idiinsoo xulnay nin soddon sano waardiye ahaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan istuudiyaha v o e da ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya waxaan ku bilaaba barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab goobaha ganacsi ay haweenku hogaaminayaan ama ay maamulayaan horaan waxaa ku yaraa goobaha ganacsi ay dumarka gacanta ku hayaan ganacsiyada ay xilligan maamulaan haweenka xeryaha waxaa ugu badan dukaamada lagu gado maciishada noocyadeeda kala duwan dharka goobaha lagu gado gaar ahaan sida carwooyinka oo kale hoteelada cuntada laga cuno kuwa waaweyn waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha markaasi lagu hagaajiyo dharka rinjiyeynta iyo goobo kale oo ganacsiyo aysan horaan dumarka ayn ku badnayn haweenkan xilligan hogaaminaya goobaha ganacsi ee ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku doodeen in maadaama ragga ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab aysan haysanin wax shaqaa islamarkaana ay yar tahay fursadaha shaqo ay ka helaan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab inay taasi sabab u tahay in dumarku ay ku soo bataan inay hogaanka u hayaan goobo ganacsi oo ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay sidoo kale dumarka ay sheegeen markii ay tababaro dhanka ganacsiga ay ka heleen hay-adaha samafalka intaasina ay keentay in dumarku ay ku soo bataan goobaha ganacsi ay maamulayaan saada khaliif barre waxay ka mid tahay haweenka ganacsatada ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer waxay uga warantay barnaamijka caweyska dhadhaab waxyaabaha keenay inay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ku soo bataan haweenka hogaaminaya ama maamulaya goobaha ganacsiga waxaan deganahay xeryahan dhadhaab ee qaxootiga waxaan deganahay muddo dheer run ahaantii ilaa ninety two waan joogaa ganacsiga haweenka wallaahi horta horsocod badan ma laha oo xagga xisaabta runtii haweenku aad bay ugu hooseeyaan haddana waxaa lagama maarmaana inay haweenku shaqadii raggu qaban lahaa ay hayaan oo xeryaha ama soomaaliyaba haddaan eegna ama kenyaba haddaan eeg xeryaha waxaa hogaanka waayadii dambe u hayay haweenka ganacsiga waxaa hogaanka u hayay haweenka sababtoo ah raggii shaqo ma hayaan haweenkiina waxay la daalaadhacayaan maaragta dee noloshii qoyska inay la daalaadhacaan oo maaragta ay hawsha haweenku ku foogan yihiin arrintaasaa jirta iyagolow marka maamasaado muddo fara badan baad joogtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan xagga dheer maxaa sababay in muddooyinkii ugu dambaysay haweenka ay hogaanka u hayaan ganacsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ama goobo fara badan oo meherada oo dhanka ganacsiga sidaadoo kaleeto inay iyagu ay gacanta ku hayaan waxaa sababay raggii runtii kama soo baxayaan shaqadoodii mana arkaanba runtii waxay ka shaqeeyaan marka raggii baa guryaha fadhiya saasaa sababtay baan malaynaya aniga saasaan malaynaya xeryihii baa horta la joogaa meeshan xoogaa nolosha way adag tahay marka saasaa kalifaysa inay haweenkii ay hogaanka u hayaan sababtoo caruurtii baa kor saaran biilkii baa laga rabaa haweenkii waxbarashaa laga rabaa school fees baa laga rabaa marka haddii saasaa kaliftay inay haweenku ganacsi sameeyaan oo maaragta ay nafta la harjadaan oo ay maaragta dadaalaan markii laga tago markaas in haweenku ay hogaanka ganacsiga u hayaan tusaale ahaan sideedoo kaleeto waxaa jira inaad dad shaqo abuur aad u samaysay waxaa ii muuqataa in qaar ka mid a dadka danyarta eh ku dhaqan xeradan qaxootiga xaga dheer inaad shaqo abuur u samaysay marka markay imaato in aad shaqo abuur u samaysay qaar ka mid a haweenka kale ee danyarta ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan xaga dheer ama goobtaadan ganacsi maxay kusee ku imaatay waxay ku imaanaysaa dadkii haddee baahi baa iska jirta dadkii danyar baa jirta marka adigana dee waxaa ku siinaysa bini'aadanimada waxay kuu ogolaanaysaa inaad maaragtay qofkii kaa liita aad xoogaa soo gacan qabato soo jiido saasaa kalifaysa marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta oo hogaanka u haysa ganacsiga ka warran maxay tahay caqabadaha la kulan wallaahi caqabad badan baa lala kulmaya hooyo marka koowaad qofku waa qof haweena ma xoog badna marka labaad xiliyada qaar ma socon karto oo wakhtiga iyo nabadgelyada uma saamaxayso marka caqabaduhu waa badan yihin waa badan yihin caqabada kow iyo laba lama dhihi karo xaliima cabdi cali waxay ka mid tahay haweenka ka ganacsada qudaarta xeryaha qaxootigeeda dhaab waxay dhankeeda u sababaysay in dumarku ay u bataan in muddooyinkan dambe ay hogaamiyaan ganacsiyada ku yaala xerooyinka qaxootigeeda dhaab qaar ka mid a in dumarku ay xilligan lafdhabar u yihiin nolosha qoysaska islamarkaana ay xerooyinka ka jireen wax shaqaa oo ay raggu ay qabtaan taasina ay keentay inay dumarku ay noqdaan halbowlaha qoyska laamaha qudaarta gada ee qudaarta ganacsada taana sababtaana waxaa noo keenay raggii oo aan shaqahayn caruurtii oo aan shaqa noo haynin baanu annagii de hawshii gallay markaa marka maxay tahay ee sababta keentay in muddooyinkii u dambaysay goobo badan oo ganacsiga ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay hogaanka u hayaan haweenka waxaa sababtay in raggii uusan shaqahayn oo shaqala-aan uu yahay oo meelaha iska taagtaagan yihiin taasaa sababtay marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta islamarkaana gacanta ku haysa ganacsi bal ka waran caqabadahay la kulanta maxaa ka mid ah caqabahan la kulanno waxaa ka mid ah wixiioo qaali ah ilmihiioo buug naga raba maxay ahay tooy wax kastoo dee nalaga doonayo hooyo laga aan raggii laga doon innaga nalaga doonayo marka tusaalahaan oo kale waxaad markaasi gacanta aad ku haysaa maamula aad ka tahay meel goob qudaarta lagu gado ama bakhaar qudaarta lagu gado marka markay timaado subaxii inaad xaafadda ka soo tagto seed iskugu haysaa hawshii guriga iyo goobtii ganacsiga wallaahi rafaad badan baa ka jira markaanu tagno dee marna qudaartaanu joognaa marna gurigii baanu ku noqonnaa oo carruurtii baanu cunto u karinaa haddana waan soo noqonnaa oo meeshii baanu nimaadnaa ilaan dan baa timid waxaa sababay meel uma bixi karno waxaan ku xidhannay xeryaha quxuntiga soomaaliya uma bixi karno kenyana uma bixi karno dee meeshaasaanu ku xidhannahay caruurtiina meeshaasaanu ku haynaa marka taasaa sababtay inaanu aanu maxay ahay toy ganacsina gallo caruurtiina meesha ku hayno marka ka waran hooyo ee hogaanka u haysa ganacsi ku yaala xeryaha qaxootigeeda dhaab sidaan ka dhawaajinay muddooyinkii dambe xeryaha waxaa kusoo badanay arrintan ku saabsan in hogaanka ganacsiga ay u hayaan dumar fara badan oo ku nool xerooyinkan qaxootigeeda dhaab marka qaarkood marka ma timaadaa in aad rajo beel aad ka muujiso maadaama ay adag tahay nolosha xeryaha qaxootigeeda dhaab waa laga muujinaa haa rajabeel waan ka muujinaynaayo dee mara wuxuuba kaa dhammaanaya ilmahaas aad u siinayso wixiiba kaa dhammaanaya meeshoo maran aad imaan jirta oo aadan waxba aad saarta aadan haynin haddana aad wax amaamudi oo aad meel qudaar ka soo amaahanoo meel wax ka keeniyo wax isugu keenkeeni hataa markaa meel ala aadana dee ma haysatid oo xaggana waa kaa xidhantahay xaggana waa kaa xidhantahay sayidna bashiir ibraahim waxay ku nooshay xerada qaxootiga ifo waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku haysta xerada qaxootiga ifo waxay sheegtay in mas-uuliyadda reerka ay dusha u riteen dumarka maadaama raggiibay tiri uusan wax camala haynin taasina ay keentay inay hooyooyinku ay arrintaasi dhabarka u ritaan hadda shaqada waxa haweenkan hadda nagu qasbay raggii oo shaqa la-aane annagu hadda haweenoo macana carruurtii dhexda u xidhannay oo shaqadii hadda fahanay oo ilmeheena u xamaalin karno raggii ay shaqa la-aan yihiin annaga rabka nafteen haweenka waxaa waaye in hadda shaqada garabka nala qabto wax noola saynab maxay tahay sababta xilligan keentay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab inay ku soo bataan haweenka maamulka ka ah ama hogaanka u haya ganacsiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku qasbaya raggeena oo shaqa la-aan ah annagana hadda shaqadii waan fahno annaga hadda carruurteena wax maalineen raggii shaqa la-aan bay nihin hay-adana ma garqabto oo raggii shaqa ma siiyaan annaga qaxooti waan iska naha qaxooti haddaana ana xaq weyn oo saas mishaar hadda saasna wax qaxooti nala sii maayo raashiin quma nala sii maayo wax yar moodi wax yar oo siriida nala siini hooyana ilmaheeda eera wax maalinaya hooyo aabbihi baba hayo wax annaga le hadda alxamdulilah rabbi caalamiina saynab tusaalahaan oo kale dukaankaagaan joogna dukaankaaga maxay yihiin waxyaabahaad ku gado dukaankayga waxaan ku gadaa sokor beriis caano bur marka seed iskugu wadaa labayo tobanka subaxnimaa laga yaaba dukaankii inaad imaato ilaa habeenkii aad joogto ilaa saddex saac ilaa afar saac seed iskugu wadaa marka hawshii guriga iyo hawsha dukaanka hawsha dukaanka waxaan isugu wadaa aroortii yaa ayaan soo kacayaa canjeerada ilmaha u dugayaa shaha u karinaya kadib waxaan ugu imaanayaa meesha dukaanka meesha dukaanka ilmaha wax ugu karinaya iyagana waxbarashadooda eedayaan markay waxbarashadii tobanka saac ka imaan kadib aan dhahaya inidaas cashadiina karsada sinab haween fara badan baa waxay qabaan inaysan haweenku aysan ganacsi hogaanka u qaban karin arrintaa ka waran haweenka way qaban karaan hadday isnoolayaanoo dhexda xirtaa wax nool iska dhigan way qaban karaan annagoo carruurteena annaga u xamaalin saynab hooyo xero qaxooti joogta islamarkaana ganacsi hogaanka u haysta ama maamusha bal dadka ku dhegaysanaya u sawir hooyada ilmaha way u xamaalin kartaa hadday ayada ay iska dhigin waxba yaho dhexda way u xeelan kartaa sidoo kale markaay maaragtay hadday meel suuq intay ka furato yaanyadeeda baradhadeeda qudaarteeda biyaheeda iska shiidato saambuus iska duwato wax kasta ilmaheeda faa'iidaba uga soo baxaya sidoo kale ka mid a haweenka ganacsiyada ku haysta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab deeqo jaylaani maxamed waxay u sheegtay barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee v o e da in sababta ay dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ugu soo badanayaan hogaanka ganacsiga ee xeryaha ay tahay in dumar fara badan ay tababaro ka heleen hay-adaha samafalka gaar ahaan dhanka ganacsiga waxaan rabaa inaan ka hadlo haweenka micnaha shaqada dumarka ee kusoo badanaysa xeryaha micnaha markii aan ka hadlo shaqada dumarka usoo badanayso waxa kalifayo waxa kalifayo shaqada dumarka waxay u badan tahay micnaha ragga shaqo u qalanta ma aha waxa koosgaraynayo labaad dumarka way ka sabar badan yihiin ragga oo inta ay ayaga wax sugaan raggu ma sugi karaan shaqadana waa yani shaqo mustacjil ah oo yani maanta oo dhan aa iska fadhinaysid oo yani wax daqliga kusoo gelayan uu aada u yaryahay micnaha taasaa keenaysa inay dumarka usoo bataan shaqada dumarka ee u badan micnaha waxa laga shaqaynaya rag wax ka shaqayn karaan ma ahan oo waa wax aad u dhib badan waa micnaha wixii guryaha ragga ee dumarku ee guryaha ku haayeen iyo banaanka ku haayeen ragga waxay ka shaqayn jireen owl xafiisyo kambaniyaal waxyaabo badan oo ragga u qalmo haddama ka jiraan xeryaha qaxootiga waxaa laga hayo waa ina qoryo meel ee habarta la fariisato ama ay jibsi dubto ama ee wax yaroo micnaha shilimaad eh oo maanta nolol maalmeedka aan ka badnayn ee kasoo saarto dukaan bagaash ee gado ama dhar ee gado yacni waa wax iska fadhi ah shaqada micnaha markaan ka hadlayo waa wax fadhi ah ragna waxay rabaan wax isbiid ku soconayo oo la shaqaynayo oo wax la qabanayo oo wax lasoo saarayo sama marka waxay iska fadhigay u badato shaqada xeryaha qaxootiga alxamdulilah laakiin waa iskaga ilmo korsanaa waa iskaga noolnahay muddooyinkan dambe ee arrintan ku saabsan usoo badashada in haween fara badan oo ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay gacanta ku hayaan ganacsiga ama hogaanka ay u hayaan waxaa ka mid a goobaha horaan aan dumarka lagu garan jirin qaarkood inay hoteelo gacanta ku hayaan sidoo kaleetana goobo fara badan sida goobaha dharka lagu riijiyeeyo kale marka maxay tahay sababta arrintan keenaysa xilliga waxa keenayo goobahaasiita micnaha haweenka waxay qaateen tababaro oo hay-adaha ay u sameeyaan kuwaasi waxay ahaayeen saada khaliif bare xaliima cabdi cali sayne bashiir ibraahim iyo weliba deeqo jaylaani maxamed oo ka mid a haweenka hogaanka u haya goobo ganacsiyo oo ku yaala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna mahadsaned axmed nuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka iyo caqabadaha tahriibka uu ku yeeshay bulshada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab iyadoo dhalinyaro qaxooti ah ay ku geeriyoodeen xabsiyo ku yaala dalka liibiya barnaamijka ayaan caawa ku waraysan doonaa qoysaska qaxootiga ah oo carruurtooda ku waayay tahriibka iyo qaar madax furasho ahaan u bixiyey kumanaan doolar balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka in aad soddon sano bil kasta aad ku shaqayso mushaar ka yar konton doolar adigoo ah aabbo qaxooti ah oo masruuf iyo aradbixin ay ka rabaan carruur fara badan waa arrin xambaarsan culays baaxad weyn balse waa nolosha qarsoon oo aabbayaal badan oo qaxooti ah ay ubadkooda ku koriyaan biyadhaca sheekadan waxaa ka warramaya ibraahim guura santuur oo ah aabe xirfadda waadiyinnimada ku shaqaynayay ku dhowaad soddon sano xerada dhagaxley soddon sanaan deganahay bulshadan usoo shaqeeyey xag guddoomiye qaxootigana waxaan guddoomiye ku hay lix iyo toban sano anigu waxaan ku dhashay soomaaliya waxaan ku dhashay jubbada hoose ee kismaayo waxaan ku dhashay dhasheego ama meel la yidhaahdo deegaan ahaan halkaasaan ka soo jeeday sagaashan iyo labadii bishii saddexaad baa lii keenay xerada qaxootiga dhagaxley ilaa sagaashan iyo labadii bishii saddexaad ilaa saacaddan waxaan joogaa xerada qaxootiga dhagaxley khaasi ii ahayd ee xagga waardiyanimo waa tahay shaqada waardiyinimada goormaad bilowday dabcan dhaqaalihii aad shaqada ku bilowdana ma noo sheegi kartaa shaqada waardiya waxaan bilaabay sagaashan iyo shantii bishii koowaad sagaashan iyo shantii bishii koowaadaan shaqadan bilaabay sagaashan iyo shantii waxaan ku bilaabay kun iyo saddex boqol aakhiritaan waxaan haddana u dambaysay oon ku bilaabay oga baxay shan kun iyo siddeed boqol anoo qaadanaan ka baxay shaqadayaan kaga tagay ilaa soddonka sana aan ku dhamaystay waa yahay kun iyo saddex boqol ayaad sagaashan iyo shantii ku shaqa bilowday lacagta xilligaa qiimo intee lag ayay lahayd maadaama haatan ay u dhiganto saddex iyo toban doolar lacagta iyada waaga qiimaheeda wuxuu ahaa laba boqoloo dollar ma dhahay laakiin boqol dollar qiimaheeda ay lahayd maantana haddii adaaba afkaaka sheegaysa oo waxaanan qiimi lahayn yay maanta og tahay maanta waxaa bulshadii waxtar u noqon la laba boqol haddii qofku maanta soo qaato gabal laguma dhacay heer maanta waxay joogtaa eh, shan boqoloo dollar ayna ku filneen bil qaxootiga waa yahay ibraahimow xilligaa cariiri badan ayaa nolosha qaxootiga ka jiray soddon maalin inaad ku shaqayso kun iyo saddex boqolna waa arrin dadka xilligan joogay la yaabayaan qaabkeebaa marka nolosha ugu maareyn jirtay ninyahow anigu nolosha sida xaqiiqada markaan ka hadlo horta nolosha ilaahay baa lahay oo waxaa saddexda kun iyo saddexdaas iyo kun iyo shantaas iyo shanta kun iyo siddeedda boqol keliya kuma ayna xidhan noloshayda wuxuu ilaahay isiinay baa ka badnaa ha ahaato wax badan baan ku qabanayay maciishada nolosha nolosha maciishadda wixii aan ku qaabsanayo waxay ahaayeen wax allaale waxay ii gooyaan ba waxay ahaayeen wax maanta nolosha hadda taagan ay ka qiimo badneyd sababtoo ah waxaa laga yaabaa sokortii in aan ku helo shan iyo labaatan kiilo ama soddon kiilo inaan ku helo ilaa laba boqoloo shilin inta badan yay ahayd yuu marahay meesha marka maxay noqotay nolosha marka waxay ku ekeed sagaashan iyo sagaalkii bay ku ekeed noloshii hore ee maciishadda qaxootiga sida fudud loo helayey ama lacagta yar ay qiimo lahayd sagaashan iyo sagaalkii wixii ka dambeeyey sixir bararka waaba waa ka dambeeyo koruu isii kacay heer waxaan gaaray shantii kun iyo siddeeddii boqol ay waxugun waayeen intaan soo qaado yaan islaanta iskaga dhiba waan dhihi jira waxaad yeeli calal anigu gooyaa iyo buug ilmo lowgadyaa iyo hoo waxaan adiga farsame waa tahay n markii sanada aad shaqaysay isbeddel dhinaca mushaarka ah markaa ma gaartay oo ma lagu gaarsiiyey maadaama noloshii ay sii adkaanaysay wax nolol ah oo xagga mushaarka oo isbeddel ah oo nala gaarsiin ma jirin haddii nala gaarsiinay ninkaa manajer xerdan ka noqday oo la dhihi jiray qaybta weliba sukuuradka qaabilsanaa boran ahbaa wuxuu yidhi waardiyaha muxuu qaataa waardiyaha waxaa la yidhahda kun iyo wuxuu qaataa shan kun oo shilin buu qaatay siddeedda boqol saa noogu daray madaxuu qabsaday wuu i su-aalay wuxuu yidhi arrintaas maxaad ku qaabisheen anigu qaxooti baan ahay markaan ka dacwoonno waxaan la dhahaye waxbarashadaa laydinka caawiya ee, raashinkaa laydinka caawiya hoygaa laydinka caawiya daawadaa laydinka caawiya wixii intaa le- waxaa laydinkugu talagalay saabuun adeer waardiya haddaad noqoto haddii guryahan lagaga dhigo waardiya habeen ma soo- ma seexan kartid hurdadaada waxay yaraan waxay noqonaysaa laba saac ilaa saddex saac intaas hor- waxaa weeye horta een, nolosha iyo mushaarka aan ku shaqaynayo waa si haddii loo fiiriyo waa arrin dhibaatadeeda leh hale konton dollar iyo reer xaasa ka warran maciishadda maanta joogto hadday hata ahaan lahayd waxbaba waxbaba lagama qabteeno ebir ebir yay ahaan lahayd laakiin ilaahay waxaan ku mahadinnaa carruurtan annaga dhalnay aan wax barannay baa naga soo gaartay kaasi wuxuu ibraahim guure santuur oon toddobaadkan u soo xulnay qofka qaxootiga toddobaadka oo iigu warramayay xeryaha dhadhaab iminkana arrimaha taariibka iyo saamaynta xeryaha aryadii adag ee dhinaca nolosha ah ee ku gadaaman duruufaha qaxootinimo ayaa hilaac beenaha qaaradda yurub uga sawiray dhalinyaro badan oo qaxooti ku ah xeryaha kuwaas oo safaro sababay dhimasho iyo afduubba ugu socdaalay dalka liibiya si ay u gaaraan qaaradda yurub waxayna arrintaasi saamayn badan oo dhinaca nolosha ay ku yeelatay waalidiin badan oo qaxooti ah waatan mid ka mid a hooyooyinka qaxootiga ah oo ka warramaysa dhibaato ay la kulantay xilli uu ka tareebay wiil ay dhashay oo ku noolaa xeryaha dhadhaab khatar cabdulaahi maxamed wiilkayga carruurtuu la socday barna hadda way xiran yihiin asna hadda ilaahay xabsiguu ka soo bixiyey liibiyuusa joogaa wuxuu qaban jiray wiilkaygu arday buu ahaa iskuulka wuxuu ka ahaa form two min dalkaayar baan iska gadanhaya gurigaygaan iska joogay anaa wallaahi noloshiisii iyo noloshooda la haadaadhacahayo iyo iska tahriiba iima usa sheegin waan waayey muddan waashay oon wareeray oo maxalo fara badan baan dhex maray aduu marxaladihii waxaan mara warkiisa markii dambe waan helay alxamdulilaahi rabbilcaal ayagii laftirkoodii ay la soo hadashiiyey habeen habeenaha ka mid ah ila soo hadashiiyeen marka wiilkiiba ii sheegeen magaciisa way iigu dhiibeen markii dambe waxaan idhi hadda maxaad damacsantihiin ood iga rabtaa waxay dhaheen waxaan kaa rabnaa lacag saddex iyo toban kun ah saddex iyo toban kun ma awoodaan ku idhi anigu qaxooti baa nahay hadeerna lacag gacanta kuma hayo marka maxaad damacsantihiin baan ku idhi lacagtaasaan kaa rabnaa bay dhaheen toban beri shan beriyaysa kugu gaari sideed iyo toban kun baan ka xisaabiyey lacagta iiga baxday anoo hadda tabartaydii dantayda midna aysan dhammayn alxamdulilaah ilaahay baa igu guuleeyey ilaahay baa mahad i shukri leh haddana meel ma usa gaarin libyada inbuu hadda weli ku sugan yahay dil ma ahe e waan dilaynaa ma ahe weliba isagoo la dilhayaa dhagta la ii saaray oo la dilay oo dhiigga ka quban hayo oo dhibaataysan oo weliba intuu dhaxa sii saarnaa jug ay gaartay marka alxamdulilaahi rabbialcaalamiin shan beri lacag ku keen ama saddex beri lacag ku keen qof la yiri oo waalid ah waad garan kartaa dhibaatada iyo murugada qabanayso dhinaca kale dhalinyaro ka taariibtay xeryaha dhadhaab ayaa ku geeriyooday xabsiga ku yaala dalka liibiya waxaana ka mid ah siciid fanax oo ahaa saddex iyo labaatan jir dhiganayay fasalka saddexaad ee dugsiga sare geerida siciid ayaa qoyskiisa gelisay xaalad caafimaad darro ah maadaama geerida wiilkaasi ay aad uga naxeen waatan hooyo shamse maxamed cabdiraxmaan oo ka warantay dhibaatada wiilkeeda ku haleeshay gudaha liibiya wuu iska tegay meel uu ku dhibcaan waayey afartan beri baan warkiisa lahayn liibiya ka soo hadlay ilaahay kuuma darnaadee lacag kolka hore lagama dhiibin waa loo waayey kolka dambe waa laga dhiibay koroonihii baa dhacay meeshuu ku xanuunsaday meeshuu ku geeriyooday odaygii sideed iyo toban beri buu ka dambeeyey meeshuu ku dhintay waa tahay in in geerida aabbe iyo wiilka wakti inta laga u dhexeeyey sideed iyo toban beri aabihii uu xanuunsaday sideed iyo toban beri buu ka dambeeyey geeridii in wiilka ayuu ka naxay aa geerida wiilku ka nax waa tahay bal adigna ka war xaalkaaga hadda waa arkaya sarir baa saaran tahay qof waxaa tahay xanuunsan awal baan xanuunsanaa wiilka hortii baan xanuunsanaa dee xanuunna waa maxaa la dhihi jiray treesna waa isku fura oo wiilka haa haye duqa baa nooga dambeeyey marka ilaahay unbaa noo boogadhay
wiilkii iyo aabihii way geeriyoodeen haa way geeriyoodeen dhalinyaradan ayaa xabsiyada liibiya kala kulmay kufsi jirdil iyo tacaddi joogto ah si ay u bixiyaan lacaga madax furasho ah cabdulaahi maxamed axmed wuxuu ka taariibay xeryaha balse iminka wuxuu ku nool yahay magaalada naabule ee gobolka kambeniya ee koonfurta dalka talyaaniga wuxuu ka warramayaa ciqaabtii uu ku arkay xabsiga benweliid oo ah halka lagu ciqaabo taariibiyaasha afrikaanka ah haa walaal marka hore aniga waxaan soo dhiibay sideed kun iyo toddoba boqol haa meeshuu iga kaxeeyeen kadib marka waa liisii iibsaday anigu benweliid magaalo la yidhahdaan tagay magaaladaasa magaalo ciqaab ku yahay meeshaas aada iyo aad god baa la yidhaahdaa god bay leedahay meeshaas godkaasaa la iskariyaa waxaa weye godkaas iftiinna ma arkaysid dhulna ma joogtid aakharana ma joogtid waxaa waaye cadaab adduun baad ku jirtaa aada iyo aad aada iyo aad waxaa weye gabdhaha aad iyo aad bay ugu daran tahay dee raggu dhib waa u dul qaadan karaa laakiin gabdhaha meeshaas waxaa weye aada iyo aad bay ugu silacsan yihin wallaahi tira ma leh inay ciqaabta loo geysto waxaa weeye gabdhuhu waa la farxumeeyaa aada iyo aad meesha godka la yidhahdaa ugu daran meelaha kale qofkii lacagta bixiyo lama taabto laakiin meesha ugu dambeyso hadda laga sii iibsaday anigoo lacagta badan laygu xukumeen ahaa lacagta todobiy toban kun iyo shan boqol baygu xukumeen ahaa gabdhahana waa la kufsadaa wallaahi indhaxuma baa taala meesha aniihow indhaxumaa taala wallaahi bilahi taala indhaxumaa taalo walaal dhalinyaro badan baa meeshu ku dhimatay dhalinyaro badanoo waxaa weye muqdisho iyo hargeysa iyo burco iyo muxuu ahaaye ka kala yimid garoway way ahaayeen iyo qaar kenya ka yimid oo nairobi gaarisa meelaha ka kala yimid marka dhalinyaradu isku jireen inta meesha ku dhimatay waxaa weye hadda waxaana si fiican ugu sii xasuustaa wiilka saaxiibkeyga ahaa oo magaciisa la yidhahda cabdiraxiin cabdulaahi jaate waa wiil reer muqdisho a meeshaan isku baran u ahaa allahu naxariisto waxaa weeye sababaha u dhintan waxaa ka mid ahaa meeshu waxaa weye jogtuba waa las garaacayay garaacitaankiiba u dhintay iyo fikir baa iskugu darsamay maadaama dee waalidkii uusan awoodin inuu meesha ka saaro kharashaadka lagu xukuminayo aada iyo aada u badan yihiin inta agteeda ku dhimatay anigoo aan xasuusto oo muxuu ahaye aan tiriyey dhimashadoodu inta qof oo soomaaliya oo dhimatay waa shan iyo labaatan ruux ugu dambayntiina cabdulaahi ayaa dhalinyarada soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka joogsadaan khatarta tahriibka walaal waxaan uga digayaa dhalinyaradu waxaa weeye qofku xorriyaddu wax ka wanaagsan ma lahan waxaan dhihi lahaa dadka waxaan uga digayaa dhalinyarada isle micnaha fikirka tahriibka ku jiro waxaan leeyahay inay ka feejignaadaan waalidkana kurbada ay gelin ayagana naftooda waxaa weye halis ay gelin dhegeystayaal barnaamijkeena caawa oo aan ku faaqiday dhibaatada tahriibka halkaas ayaan ku soo koobayaa aan dib idin kuu celiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka ila daadiinay mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee soomaaliya at v a news com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed selas oo ku wada sugan xooyinka qaxootiga ee dhadhaab gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
عشان لا نزعل لابد من ورا ابوك وراعي